iyo horjeedadiis waxa weeyaan erigii waxaan soo aragnay haddii nin xaakim xukumtii uu khilaafo waa la burinayo sida nas la khilaafay ama ijmaac la khilaafay buu ahaayo waayo wax kale ma ixtimaalahayn oon dee inuu ciladii xukunkiisu yahay kan khafigiina waxaan soo maray walow daahirku uu yahay ciladii xukunku inuu tan yahay haddana ixtimaal baa ku sugnaa saa daraaddeed ciddee bal matalan haddii xukunkii khilaafo ruuxu uu leeyahay ciladu tanba maaha oo hadalkii kaba keenuu wax kale ciladii kaba dhigo xukunka xakunka halkaa waa la fulinayo lama burinahayn noocaau ku sugan yahayoo nadiir nadiirkii uga qiyaas qaadanay haddana in la kala farqiyaaba suurtagala in la yidhaha sax nadiirkaa hore xukunku san ku ahaa laakiin kan kale lagu kala farqinayaao xukunkiisu tad maahay ixtimaalkaasna waa imanaya xukunkiisu sa noqon ee sida qoladan kale inkiraysa ay leeyihiin iyo waxyaalaha inay noqon mar haddii dee xaakim ninka matalan kanan ciladii kaba nin xaakim uu yimaaduu yahoo sax cusrigii waa laga bixinayaa laakiin maalkiisa kale wax sako oo laga bixinayaa ma jirto taa xukumo xukumkaa lama burinayo sababtu waxa weeye ixtimaal baa jira waawatan dee si kaleba lagu fasirayo qolooyinka kale ay si kale usoo dhigayaan marka kii dalaaladii me qiyaasu cilihii kiisii khafigaabuu la mid noqonaya laakiin wuxuu leeyahay noocan yatafiqada fiihi nubacna waa yaxsula fiihi ama yaqaca fiihi way haddii la helo wax dalaaladiisa uu ciliyadii na tusayo lagu ijmaacsan yaho dhammaanba laysku waafaqsanyahe la helo isagoo qiyaasu dalaalo ah haddana laga dhigo inuu waxani baluu ciladii ina tusayo marka uu ciladiina daliilkeedii yahay oo xukunkuna kaa lagaba ratibi kara la helo iyada markaa dee wuxuu noqonayaa kii jeriga ahaaye hadduu xaakim xukumkii ku khilaafo xukumkiisaas la burinayo ayuu la mid noqonaya marka aan taa la helin ixtimaalna meeshii jiro khilaafkana waa waxa ixtimaalkana waaba waxa khilaafkan keenaya iyada markaa waa khafigii buu la mid yahayoo xukmulxaakim laguma burinayo taas bilaayadu khilaafo qasban wadarbu thaalithu darbigii saddexaad huwa qiyaasu shabahi waa qiyaaskan lagu magacaabo qiyaasu shabah kale cibaaradiisa halkan baa ee tii hore wadarbu thaani min alqiyaasi wahuwa qiyaasu dalaati fahuwa waayo wowgaa hore ayaad moodaysay inuu zaa'id yahay nusqooyinka kale waanan hubsanoo maan eegin laakiin kani waa cibaaradiisa waa caadiya oo darbigaa saddexaad waa noocan lagu magacaabo qiyaasu shabah baa la ydhaa kolley waxa shabah loogu tiiriyeyna waxaan la ictimaadsanayo wax kale maha jaamic kale iyo cillo kale iyo waxaa ma hayno ayaa waxa la ictimaadsanayo uun ah faracu shabahan uu waxyaalo uun kaba shabahaya asalkii iyo quwadiisa ay kolba shabahaasi leeyahay ayaa waxa la ictimaadsanaya ahoo san baa qiyaasu shabah sa ku sugan bal sharax waraqaadka uu leeyahay oo dee laba dabco san yahay oo midna mustalaxaadatan haysto weeye ayaa ku qoran xaqad hadda eeg oo weliba risaala lagu qaatay ama shahaada lagu qaatay midna dabco kalo iyadna saasoo kale la taxqiijiyey oo adigu na waxa ku sugan ibnulfirkax imaam la yidhaaho taajudiin oo in yar ibnu salaax kaba dambeeyey hagaag soo gaadhbe ayaa sharaxaasna kusugan ka kalena magaciisa isaguna waa dabco labadoodiba ay madbaceeyeen oo laba taxqiiq kala xambaarsan oo niyanaga ay kala taxqiijiyeen mooye halkaas waanalehe la ictimaadsanaya qiyaaskan loo ictimaadsanaya ayaa is-ekaanshahan ama quwatu shabahunba ah haddaba muxuu yahay wahuwa isagoo an yuxmala in la xambaaro weeye ee kol yaruda buu ka cabirayaa kol yaxmal in la xambaaro farcun farac calaa aslin asal lagu xambaaro bidarbi nooc min ashabahi shabah ay shabahayaan iyo waxyaale iska shabahayaana loogu xambaaro un wadalika bal suujkaas noqonaya mitlu an yataradada inuu ku noqnoqdo weeye alfarcu farci bayna aslayni laba asal dhexdoodu ku noqnoqonaya noqnoqodku waa laba faracan asalkanna wuxuu ka shabahayaa jira asalkan kalena waxbuu ka shabahayaayoo macnaa waxa kala jiidanaya isagii xagga shabahii u kala jiidanaya laba asal ayaa kala shi- jiidanaya marka an yataladud alfarcu bayna aslayni markaas oo ayuu ku taladudayaa laba asal buu kaba dhexeeya marka yushbihu axadahumaa midkood wuxuu ka shabahayaa miaal ahaan weeye fii alaaata awsaafin saddex wasfiya oo mid leeyahay asal leeyahay ayaa kana laga helay oo uu kaba shabahaya wayushbihu laakhara ka kalena waa shabahaya asalka labaad ee isna gees ka jiidanaya fii wasfayni laba wasfi ayuu isagana kaba shabahaya marka maxaan aragnay waa farac asalkana waxbuu uga egyahay kaga shabahaya asalkan kalena waxbuu kaba shabahaya kan waa suurtagal inaan haleeshiino kanna waa suurtagal inaan haleeshiine haddaad midkoodun haleeshiin lahayd dee mid kaloo isagana wax kaloo inaga hor imanaya asal kaloo xukum kale leh oo gees ka jiidanayaa jira haddaba markaa isaga muxuu soo dhigtay halkan karat lashbaah baa ictibaar yeelanaysa haddii midna uu saddex wasfi ka shabahayo saddex wax midna laba wasfi uu ka shabahayo kii xaggaa uu u yar badnaa ee saddex dhan uu kaba shabahayay ayaan raajax yeelaynaayoo aan horraysiinaynaa taas baan haleeshiinaynaa fa yuraddu markaa waxaa loo celinayaa ilaa ashbahi laslayni labadaa asal ka u shabah badan bihi isaga ama dee oo waa kan xaggan katratlashbaah baanay kaba imanaysaa wadalika mihaal buu ina siinayaa kalcabdi addoonkiiba weeye yushbihu waa shabahayaa alxura ruuxii xorta ahaa fii annahu aadamiyun inuu ibnu aadam yahay mukhaadabun mukalafna ah oo musaabun la abaal marinayo oo mucaaqabun la ciqaabayo dee haddii uu macsiyo khilaafo dee waxa weeyaan wixii la amray ama wixii laga adigu laga nahiyey uun wayushbihu waa shabahayaa albahimata waa neefkii ah xoolaha ahaa fii annahu mamluukun dee inuu yahay kulla leeyahay muqawamun la qiimeynayo fayulxaqu waxa la haleeshiin bimaa huwa ashbahu bihi kolba dhinaca uu shabah badan yahay maalan awqaadda qaarkeed baa noocan loo baahanayaa qiyaaskii horta qiyaaskana waa qiyaasyada ka ugu daciifsan oo iyadoo kuwaa hore la helayo kan loomaba kaco waxaan arki doonaa iyadoo sheekhan kitaabka le isagu leeyahay xujada ma noqonayo leeyahayna waan arki doonaa haddaan dee bal dhinacaa dalaalo aanu raacin waxa weeyaan uu yahay uu shabah mujarada uun yahay xujo ma noqonayo uu leeyahay markan addoonkiiyo qaaliban ay u baahdaana dee waqtigeennan maba jirto qiyaas noocaasi maba jireen addoonkii haddii uu ku yimaado talaf ruux baaba dilay ka soo qaadoo addoon baa la dilay dee addoonkii inay damaan baa meeshii jiray iyo magdhow iyo waxyaalaha meeshii imanaya haddaba markay noqoto in xaggii dee magdhowiisii ama damaankiisii ay noqoto laba asal baa meeshii wadayaan midi waa xagga dadnimada uu ruuxii xortaa ka shabahayo asalkaasna xukun buu wataayo dee ruuxii xorta ahaa haddii bal maalan ama daraf daraaftiisa kamida la gooyo ama dee wuxuun la gaadhsiiye lagu jinaayo adigu ay gaadho ama isagiiba la dilo dee mag baa iman jirtay diya iman jirtay iyaduna ruuxan yari iyo weyni iyo jahri iyo macrifo iyo inuu dee ruux markaa xagga kale inuu ruux ra-iisa yahay iyo inuu maruus yahay ma kala qaad maylahayne iyadu waa wax xadaysan shareecadu ay xadaysay oo kale haddii kii yaraa iyo kii markaa weynaa caaqilkii iyo hayru caaqilkii wixii waa isla mid keliya waa diyadaas xagga kalena asalkaasi weeye asal kalena gees buu ka jiidanayaayo waa xaggan bal xayawaankii ka soo qaad waxyaalihii lalahaa ka soo qaad iho iyaduna markaa waxbay dabada ku wada tahayo haddii dhinacan la raaciyo ee imanka haddii wax bal maalan ka soo qaad neef xoolo ah oo ruux kale leeyahay ruux uu intuu waxgaadhsiiyo ama uu dilo uun maxay noqonaysay waxan waa la qiimeynayay qiimihiisu kolba intuu gaadho ayubaaba ay ahayd wixii lagu magdhabayaa qiimahaasna waa wax isbedbedeli kara neefkii weydaha iyo neefkii shishlaa kii yaraa iyo kii weynaa bal kii labaa iyo kii dhadiga wixii isku qiimo may ahayn qiimo kala duwan bay ahayd bal iyo amaakintii kala dunayd beledee xooluhu ay ku yaryihiin iyo mid ay kuga badan yihiin oo kale iyo wixii in sifaadkiisaa kala geynayay makaankaa kala geynayay zamanka la joogaa kala geynayay tafaawut qiimo ayaa jiro kolba qiimihiisu intuu yahay ayuunbaa magtiisu ay ahayd marka haddii jaanibkaa la yeedhana dee waxay taa hore haddaan raacino wuxuu noqonayaa addoonkii mag baa laga bixinaya magtii xorku lala mid yahay haddii jaanibkan kale la eegona addoonku waa qiimo kolkalo waxay noqon kartaa dee haddii jawdada iyo waxyaalaha uu kulansayo khasaaista uu leeyahay in qiimaha lagu qiimeeye ay ka badnaato boqolkii halaad ee ruux xoraba lagu qiimeynayo kolba qiimihiisu intay gaadhaan intay gaadhaan bay noqon labadan asaloo labadaa xukum kale leh ayaa khaasatan marka itirafiya yimaada jinaaye kala jiidanaya markaasay noqonaysaa dee xaggeebaa shabahu u badan yahay dee in badan kolkol xaggan kale ee qiimaha ayay haleeshiyeen dee san xayawaanka oo kale bal markaa farcii muxuu asalkii ka shabah xorkii kama shabahay de waa ibnu aadam waana kan mukalafkaa saa uu ruuxa xortii mukalaf u yahay ayuu mukalaf uba yahay oo dee ay markaa waxyaalihii ku waajibayeen ay ku waajibayeen wixii loo diidayana ay dee loo diidayaaba xaggan kalena de waa tan la iibinayo waa tan laysa siinayo waa tan la dhaxlayo waa tan bal umuurahan kale iyaduna ayuu kalaba mid yahay markaasaa waxay noqonaysaa kii uu kolba awsaaftan uu leeyahay ee wax uga shabahaya ay ka badantay ta kale ayaa la raacinaya taas buuri oo kan udooy weysadeeda weeye yushbihu waa shabahayaayo atayamuma tayamumkuu shabahayaa fii iijaabi niyati niyada waajibitaankeeda oo ah ujeeddadu markaa hore la bilaabayo in niya ay taalo kaba mid tahay dee arkaantiisii niyadu ay ka mid noqoto muxuu ka shabahayaa min jihati annahu inuu yahay waa weysadu dahaaratu dahaaro can xadain xadad xaggii oo ujeeddadu xadadkan dee xukmiga ruuxa kuba imanaya ama xadadkan kuba imanaya ayaa lagaga tadahuraya oo marka xadadki yimaadaa weysadii loo baahanaya waa dahaara can xadad tayamumkuna saasoo kaleu ahaa tayamumkuna haddaba niya waa waajib bay ahayd oo malaa qolooyinka kale ee dee halkan diidan ama le niyadu waajib ma aha in weysada tayamumka way qabaan marka isagii xagga dee kula mid weeyaan oo dhinaca waa ka shabahayaan wayushbihu waa shabahaya waa weysadii isaalata najaasati najaasada suulinteedii fii annahu dahaaratu bimaayicin inuu yahay dahaaro wax maa'ica waa biyihii waa maa'ice ee lagu tadahurayo taasna waa ka shabahaya fayulxaqu waxaa la haleeshiin bima huwa ashbahu bihi wuxuu u shabah badan yahay oo sida dee tayamumkii oo kalea maxay masaladuna tahay waa masaladii dee had iyo goor dee waa majaaz isla munaadaraat waxyaalihii ka imanaya tan niyadaba weeye ma waajibbaa weysada mise waajib ma aha ee qolooyin iyagula waajib maaha ayaa jira waxaanay iyada haddii nadar la eego iyo qiyaas la eego waxyaalihii ay qiyaas ka dhiganyeen kaba mid ah san uu kaba cabira dahaara bimaayice dee waxa u nadiiray la mid tahay bay shabahaysaa nijaastan haddii ay meel jirhka iyo marada iyo kuba dhacdo la suulinayo biyaa lagu suulinayaa niyo umay baahnayn niyo umay baahnayn arrinkeedu waxaa in nijaastaa la suuliyo una ruuxu isagoon qalbigiisabaa nijaasta suulinteedii kuba jirin haddii biyihii wixii lagu maydho oo meeshii laga dahiro daahir bay noqonaysa oo niyo markaa waxyaalaha dee amse turugta oo kale iyo isaalat najaasa iyo niyo looma shardiyi jirin niyo looma shardiyi jirin taasi waa mid xaggan kale inay dahaara bimaayic tahay ayay ka shabahday uun dhinacan kale tayamumkaoo kale dee qolooyinka xataa taas didani tayamumka waxay qabeen inuu niyo ay loo baahan yaho kaba mid tahay waajibaadkiisii niyo ay kaba mid tahay dee marka la eego tayamumkii iyo weysadiina mid kastaaba waa xadad dahaaradii weeye bal wixii dee weyse lagulaba imanayaa tayamumkiina lagulaba imanayaa waxbaaba bal matalan si uu ruuxu salaadu tukado u tayamumaya saa uguba weysaysanayo oo kale bal jaanibkaasna in dahaara can xadat ay tahayna tayamumkii bay kala mid tahay haddaba labadaa asal ee kala jiitay ayaa midna muxuu keenayay iijaabu niyuu keenayaa midna inaanay niyadu waajib ahayn buu keenayaa wuxuu leeyahay maxaa la haleeshiinayaa dee waxa weeye dhinacii iyada ay u shabah badnaayo dee waa tan kale ayay ama tayamumka waxyaalo kala duwan wadaagsadaan oo aan ani dee isaalat najaasa wadaagsan ahayn markaa dhinacaasa la haleeshinoo dee bal marka haddii taa la yidhaah waxaa ka dhalanaya waa markay qiyaas noqoto inaan inama alacmaal biniyati axaadiidtii aynaan daliishanahayn weeye qiyaas ay noqoto in la yidhaah markaa dee waa xaweyaan waa waajib markaa niyadii oo kale labadan asile kala jiitayna mid baan deeta markaa aan raajax yeelay oon xaggiisii marinay haddaba wuxuu leeyahy waa amhiladii unbay tani ahaydee fahaada noocan waa qiyaaskan qiyaasshada waxaan leenahay marka la eego qiyaasyada isaga ugu daciifsan iyadoo aan qiyaas kale aan helaynona xaggiisa loomaba kaco iseed haddaba kan ikhtalafa asxaabuna fiihi asxaabteena waa iskuba khilaafeen sida shaaficiyadii buu iminka sheegaya fa minhum man qaala waxaa kala mida ku yidhi ina dalika waa qiyaaskan qiyaasu shabah iyo marka dee wax kale la waayey in isagii la daliishado oo loo xujaysto xukunkan kolba dee aynu uu markaa aynu u baahnayn yasixu wuu ansaxayaa oo macnaa waa la xujaysanayaa qiyaasu shabah marka dee dee haddii waqtigiisa aan wax kaloo maanici aanay jirin ama aan ka horreysiina walishaaficiyi raximah llahu shaaficina waxaa u sugnaaday bay leeyihin kitaabkiisa risaalo qolooyinkaasi maa yadullu caleyhi wax tilmaamayo cibaara uu leeyahay yurajaxu bikahrati alashbaah ashbaahda badan ayaa wax lagu raajax yeela ayaa cibaaradu tahay cibaaradu sariix kuma aha tan laakiin waxay leeyihin bal cibaaradaas oo kale awaa-il arisaalo timi ayaa tan keenaysa wa minhum waxaa ka mid ah asxaabtii man qaala kuwili laa yasixu maya noocan ixtijaajkiisuma ansaxayo lama xujaysanayo waxaanyo dee cillo ka dhaxaysa oo wadaajinay oo la leeyahay asalkii iyo faraciibay cilladan ay wadaagsadeen oo saasaan xukunkiina u wadaajinaynaa meeshii ma jirto waa isu shabahun dee oo waxyaalo badanna dee haddii taa la yidhaaho meel ay iska shabahaan un lamaba waayeen oo la yidhaaho waa isku xukum laba yidhaaho wata'awala markaa bacdigani wuxuu awilay maa qaalo shaaficiyu shaafici wuxuu yidhi oo hadalkaa horen soo naqliyay wuxuu ku awilay oo uu ku xambaaray calaa annahu araada inuu la jeedo shaafici bihi kalaamkiisa annahu yurajaxu bihi qiyaasu lcilati in la raajax yeelayo qiyaasulcilihii la raajax yeelayo bikahrati shabah oo waa qiyaaskii hore qiyaasu cilla marka uu jiro haddii dee ciladan ay dee shabahiisan iyo waxyaalaha uu kan kale ee asalkaa kala mid iyo ay badan tahay wax kaloo aanay badnaynoo ciladii unina ay jirto kaas waan qiyaaska cillaaba saa ku kala raajix yeelayna inuu taa uba jeeday ayay kuba xambaareen taas iyadu waa mid weli hadalka qowlkiisu waa inoo dambeeya wakhtilaafa waa iskhilaafeenoo alqaa'iluuna ku yidhi waa kuwa hore ee yidhi ina dalika yasixdu biqiyaasi shabahi qiyaaska qiyaasu shabah kuma tegay way iskhilaafeenoo fa minhum waxaa kama mida man qaala ku yidhi ashabahu shabaha aladii shabahaasoo yuraadu bihi la celinaya alfarcu farci ila alasl asalka xukunkiisii loo celinaya la haleeshiinaya yajibu waxaa waajiba an yakuuna xukman inuu xukun noqdo oo waxaan ay dee iska shabahayaan ee faracan iyo asalkani ay isaga eeg yihiin ee keenaysa inaan haleeshiino faraci waa inuu xukum yahay eenu wasfi ahayn wa minhum man qaala ku yidhi baa kaba mida oo haddii wasfi inay iska shabahayaan n isugu celinaynaa wayajuusu waxaa banaan an yakuuna sifatan sifa inuu yahay oo maalan haddaan addoonkii hore sii hore kuba soo qaataan xukunkan iyo sifada sidaan u kala caddeeyo maalka imika wuxuu ka shabahayaa wasfibuu ka shabahayo xaggan aan idhi qiimihii shaygan sida xayawaankii oo kale ama wixii kale la qiimeynayay qiimihiisu dee shayga jawdadiisa iyo wixii jawdada midkeeda ahayd waa wasf waa sifo uu leeyahay tafaawudka taasi ay kala tagsan tahay buu ku kala tegayaa waxay markaa noqonaysaa shabah wasfi oo haddii jaanibkaasi xagga xukunkuna muxuu noqon in la iibiyaa bannaan in laysa siiyaa bannaan waa la dhexlayaa taasna waa xukum oo shabah xukum buu noqonayaa imika shabah xukum taasi waa xaggii maalka haddaan xaggii xolka uu kala kaco insaannimadan waa dadnimadan oo kale waa sifo dee labadiiba aan ka wada helayno xukumkii oo kale inuu yahay mukhaadab in dee salaaddii maalan ay waajib kuba tahay oo kale kana waa waajib kana waa waajib oo waa xukum oo kale bal markaa waxay leeyihiin kuwa hore markay xukum iska shabahayaan ay isaga eegyiin ayaa qiyaaskani imanaya laakiin hadday sifo iska shabahayaanuun qiyaaskani ma imanayo kuwana waa kuwa leh may hadday sifo iska shabahaan ama xukm ay iska shabahaan qiyaaskan marka dee waa la xujaysanaya waa ansaxayaa qiyaas buu noqon aan xujaysano marka dee maxalkiisii iyo waqtigiisii aan joogno wax aan ka horreysinaana aana jirin sheekhu wuxu uhi walashbahu cindi aniga agtayda ka raajaxa buu leeyahy shabah badan ana qiyaas shabahi noocan qiyaaskiisu laa yasixu asal ahaan inaanu ansaxaynba weye sababtuna waxa weeye liannahu laysa bicilati lxukmi xukumkan ciladiisii maha cinda allahi caza wajal oo macnu waa maxay jaamican asalka iyo faraxa ka dhaxeeya ciladii xukumka maaha ina kaa hore waxaan kusoo maray waa ciladii un kolley ama qiyaasu cilo ha noqoto ama qiyaasu dalaale ee qiyaasu cilana cilada nafteedaa la sheegayay qiyaasu dalaalana waxa ciladii inoo tilmaamayaa la sheegayayoo markaa waxaas daliilkeedan ka helay ciladii ay tilmaamaysa ciladii way jirtaa markaa ciladii baa jirta ee hadhowna xukumkii bay wadaagsanayaan kan waxa loo dhexaysiiyey maxay tahay uun waa ama xukun bay asalkan iyo faracani wadaagsaday ama asal buu ama waxa weeyaan wasfi buu wadaagsaday wax sidaasowna wasfi ama xukum ay geesi isaga egyiin ayuun baa jira ee cillo ka dhaxayso ciladii xukumku uu kaba ratibayay ah marka meeshii ma taalo saa daraaddeed buu leeyahay walaa daliila cala alcilati liannahu laysa bicilati lxukmi sida qiyaasu ciliin walaa daliila cala alcilati cilo wixii u tilmaamaye na tusayay cilada wujuudkeedna meeshii ma jiro falaa yajuusu markaa ma banaana an yucallaqa noocan in la ratibo oo alxukmu xukm inay had iyo goor waabay badnaan karaan oo waxa dhici karta in markaa waxna aynaan waayin gees isaga shabahaya laba shay oo geesun isaga egaynaan waayin dhici karta bal maalan markaa wuxuu leeyahay in xukm halkan laga ratiba maya waxaan leenahay isaga anwaacda qiyaaska ugu daciifsan waxaana dhici karta waصfigani waصfi dardiya inuu noqdo munaasibba ahayn oo shareecadu aanay wax markaa xukm kaba ratibahayn bal markaa haddii waa adcafa anwaac اlqiyaase haddii loo baahdo oo kuwa kale la waayo sa cibaaro yaroo waraqaadka barhkoodna ku sugnayd barhna aan ku sugnayn iyadoo ku hor ay suurtogelayaan kiisa loomaba kacayo ahayd taas unbay noqonaysaayo haddii loo baahdo unbay noqone inta laga maarmi karo qiyaaskan iyada lama xujaysanayo taas bay noqonaysa allah subxana wa tacala aclam فصل وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس بل قياaسkii iyo qaybihiisii baynu ku soo jirnay halkana kolley casharka maanta wuxuu kaga hadli doonaa iyadoo cibaaradan istidlaal hore aan usoo aragnay istidlaalka iyo isagana waxyaalaha kaba yimaada ama waxyaalaha kaba ratimi kara istidlaalkuna marka la eego sheekheenan abu isxaaq agtiisa waaba qiyaaskan uun ayuunbuu kaba mid yahay oo bal maalan taas qiyaaskanbuu kaba mid yahay haddaba in lafdigan alistidlaal bal in yar haddaan yar idaaxino kitaabka muqadimaadkiisii uu tacaariifta qaarkood inoogu soo sheegayna lafdiga tacriifkiisa walow aanu macnaha imaka halkan uu jeedo aanay inooguba iman waynu kuba soo marno xaggii luqada istidlaal wuxuu noqonayaa un dalabu daliil daliil isagu la dalbo ayuu noqonayaa oo dee waxaweyn siintiiyo ta-du dalab bay faa'iideynaysaayoo waa daliil la dalbo ayuu noqonayaa ama daliilsha wax la daliishado waxaa kaloo dee istidlaal markaas oo ay u isticmaalaan taasi hadduu saa-il xaggii kaba yimaada way dalabu daliil noqonee ruuxii mustadilka waa sheegiddii daliilka la sheegayay taasna istidlaalku waa noqda marka haddii la yidhaaho sheegi daliil la sheego ama dikru daliil la yidhaaho dee daliilkaasi hadduu nos yahay iyo hadduu ijmaac yahay iyo qiyaaskan aan ku jirno haddii uu yahay sheegitaankiisii la sheegayay ayaaba dee istidlaalkii noqonaya waxaa kale u isticmaalaan isaga halkan waa nooc khaasa oo dee adiladii kaba mid ay u isticmaalaan oo gaar aba marka kaasna kolley waxay iyaalaha ay kuba tacriifiyaan barhkood waxay yidhahaan waa adiladii sharcigayd waxa ugu dambeeya yidhahan waa si uu kaba cabiro dee cabuddiin iji kitaabkiisan oo markaa mukhtasarka kuba sharxeen waxay bal maalan yidhaahaanuun waa wixii isagu aan nas ahayn ama aan ijmaac ahayn ama qiyaas sharciya aan ahayn qiyaaskaa adigu mandiqigaay ka saarayaan oo isaguna soo geli kara halkan qiyaaskan sharciga aan ahayn oo dhan ee la dariishanayo taas baa lagu magacaabaya ama istidlaalkuu yahay oo adugu waxa weeye waa nooc gaar ahaaneed oo adiladii kaba mid ah oo khaasatanna marka adilada kale aan lahayna isaga xaggii dee la adeegsado axkaam lagaba qaato ama waxyaale laguma bineeyo oo markaa waxaabay ku tacriifiyaan waa maa yalzamu minhu alxukm waa wixii xukm ka laazimayo walaysa binasin walaa ijmaacin walaa qiyaasin sharciyin xukm baa ka laazimaya waa la dariishanayaa waxbaa laga qaadanayaa laakiin ijmaac ma aha qiyaaskii sharciga ahaa ma aha naskiina ma aha ama ilaahay qowlkii haba noqdo ama rasuulka ilaahay qowlkiisii haba noqdee taa maaha bal markaa waxaa soo gelaya qiyaasyadan aan lahayo haddii taa la yidhaaho qaybo kaba mid ah oo dee waaba inoo dambeeya qiyaasul cagsika ay yidhaahaan wixii laysugu geynayey nafyulfaariq oo kale oo ujeeddadu masale xukunkeedii la og yahay mid kale u nadiiro lamidoo wax u dhexeeya aanay jirin nafyulfaariq bal wixii laysugu geynaya barhkoodna kaba cabirayaan alqiyaas fii macna alasli kaba cabiraan taasoo kale iyaduna baabkan bay noqonaysaa mafhuumyadii oo kale iyaduna dee waxay noqonaysaa noocan ay istidaalka yidhaahaan waxaa soo gelaya istisxaabka shaaficiyada agtooda oo kale oo waa dee noocsan ah kaba mida ayuu noqon istixsaanka xanafiyadu ay isticmaalaan ma dee iyagu ay badsadaan oo kale iyaduna noocan istidlaalkuu noqon haddii la yidhaha almasaalix almursala cinda almalikiya oo kale nooc istidlaal buu noqon bal markaa waxa ay tahay uun waa waxyaalaha xukum uu kaba laasimayo ee aan bal maala nas ahayn ijmaac ahayn qiyaas sharci ahayn walow tacaariif kala duwan ay u leeyihiin bal waxaan leenahay waa tacriifka uguba dhowba ay dee bal maalan waad moodo inuu ugu yaro dabdisan yahay ee kaas baa waxaa lagu magacaabaa istidlaal baa lagu magacaabaa dee culimada qaar sheekhuna waaba kan u dhigtay waxoogaa buu u dhigan bal oo casharka maantaan ku arki doonaa aimada qaarkoodna saqawaadicu adile imaamkaas iyo burhaan saaxibkiisa waa imaamulxarameyn way dheereeyaanba hadalkay kuba badiyaanba dee kolleyna madhabaha kala duwan usuulkeeda way ku soo qaadaane bal istidlaalku maaha macnihii luqa ahaan aynu hore ugu soo maray ee waa wax khaasa oo adiladii kaba mida oo kaba mida duruqdii faa'iideynaysay axkaamta ama lagaba qaadanayay oo ahna bal maalan daliil aan nas ahayn ama aan ijmaac ahayn ama aan qiyaas sharci ahayn oo waxyaalaha aan sheegayna ay sooba gelayaan ayuu noqon taasi waa si guud sheekheena markaan eegno abu isxaaq shiraasi isagu halkan kollay hadal yaroo horo bilowgii qiyaaska aan kusoo yarmarnay istidlaalkaasna waa horeeyey imikana isagoo masalo ay qolooyin hab u daliishadeen dee bal maalan lame waa qiyaasunbaabu keeni doonaaye waxa isaga agtiisa ay tahay istidlaalka iyo qiyaaska wax farqiga udhexeeya ma jiraan istidlaalku waa qiyaaskanunbuu qaybihiisa kala raacayaa oo qiyaasu cilihii iyo ama qiyaasu dalaalihii iyo waxyaalahaasunbuu isaguna kaba mid yahaye wuxuu udhexaysiiyaa uun markan qiyaas la leeyahayna waa umuuro kooban oo dee la taxriiriyey oo la dabdiyey oo kooban oo dee bal maalan arkaantii iyo umuurihii qiyaas lahaana la ictibaariyey oo la ilaaliyey oo kuba dhanoo la sheegayo waa cibaaro adigu kooban oo muxarara ayaa qiyaaskii noqon ama istidlaal markay tahay hadal bastisan oo macnihii ama qiyaaskii ha keene eh ayunbaaba ay ku sugnaanaya ama lagulaba imanayaaye intaasunbaa udheay wuxuu leeya waa qiyaaskii uun kolleyna waa sa uu isagu kuba socdo ee istidlaalku horta kaa weeye sheekhuna waa kan inoo soo dhexgeliyeybaa qaybihii qiyaaska wuxuu hi waa ama listidlaalu fa inahu istidlaalku yatafaracu waa farcayaayo calaa maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay min aqsaami lqiyaasi waa tan aan leenahay isaga qiyaaskii iyo istidlaalku waa isku mid ee xaggan cibaarada uunbay ku kala duwan yihiin buu leeyahay mid cibaaro kooban oo muxarara ay tahay qiyaaskii kana cibaaro mabsuudo ah ay ula yimaadaan markaa ay isdaarsanayaan ama ay adeegsanayaan ay doonayaan axkaama inay kaba qaataan marka wuxuu leeyahy wuxuu ka farcoomayaa uun qiyaaskii aan sooba sheegnay wahuwa calaa adrubin waana noocyo ama qaybu u kala baxaya minhaa waxaa kaba mid ah adrubta ama qaybihiisaas alistidlaalu dariishi la dariishado bibayaani lcilati ciladii xukumkani lahaa oo la caddeeyey baa la dariishanayaa oo waxaa loo dariishanayaa ama jaanibkii dardi oo waa wax kalea loo dariishanaya laleeyahay ciladii halkaa inoogu jirtay halkana way ku sugantahay markaa dee xukumkiibaa inoo iman ama jaanib cagsi baaba loo dariishan oo waxaa la odhanayaa ciladii halkaa inooguba sugnayd ee xukumkaa keentay maanta tan kuma sugna oo halkan kuma sugna ee xukumkuna ciladiisuunbuu la socdaa hadday tahay wujuud iyo hadday cadamba tahay maanta laakiin ma jirto sidaa daraaddeed xukumkii noocaas ahaa halkan kuma jirayo oo bal maalan labada siyoodba isbaatkii iyo cadamkii afigii labadiiba waa ciladii oo la cadeeyey oo bal maalan ama ha la isla madhiga ama ruuxani daliil ha ku ooge ayaa la adeegsanaya la daliishanayaayo wujuud baa loo daliishan ama nafyi baa loo daliishan isagana inoo sii yardhamayn wadalika dorbanikaasi laba qaybood weeye waa xaggan ciladan markan caddaynteeda la caddeeyo la daliishanayo ee xukum sugitaankii ama anfintii loo daliishan markaa axaduhumaa mid ahaani an yubayina inuu caddeeyo weeye ciddan wax caddaynaysa waa kii mustadilka ahaa ee wax daliishanayay horaana inuu tacaariiftiisii hore almustadilu iyo addaalu iyo addaliilu iyo alistidlaal iyo waxaa tacriifiya waynu ku soo marray kitaabka waa kan wax daliishanaya ee imika xukunkan dee uu doonayo waxaan u daliishanaya daliil oogaya inuu caddeeyo cilat alxukmi xukumka ciladiisii fi lsli ay fi lmaqiisi caleyhi asalka kuba sugnayd oo dee qiyaasku waa kan asal iyo farac iyo cilo iyo yeelanaya xukum haddaba in xukumkan wixii ciladiisu ahaydee keenay ee maqiisu caleyhiga ama asalka ku sugnayd ayuu caddaynaya o odhanaya xukumkan ciladiisu waa taan waa mid horta taasi dee taas imaka waa wax xukum gaaray lahaydba ee inay isagu masalo kale u daliishanaya uu leeyahy ciladii baa inoogu sugani uma yubayina uu caddeeyo ana alfarca faracani yusaawihi asalka inuu kula siman yahay fi lcilati ciladii inuu ciladii kula siman yahay oo kolkol meelahan waxaa soo geli dee waatii barkoodna qiyaasay kaba dhigeen mafhuumkii muwaafaqo oo kale faxw alkhidaab marka uu yahay mafhuumkii muwaafaqo laxn alkhidaab ama marka uu musaawi yahay oo barkoodayka uu lahaa maqiisu calayhiga ayuu cadaynayaa waa kii wax daliishanayay kolleyna umuurahan waxaaba dhici karta in khasmi baa jira ruux taa ku khilaafsan baa jira isagii markaa wuxuu odhanayaa asalka waxa cilada xukunkiisan keentay ay ahayd waa taas dabadeed masaladii lagu doodayay weeye masaladii munaadaradu ay markaa dee sababteeda ay ahayd ama labadan khasmi kaba dhexeeyey ayuu imanayaa ee uu doonaya taa inuu u daliishado uma yubayinu wuxuu caddaynayaa ana alfarca faracan waa masaladii markaa ruuxan kale ee isagaa meesha kula doodaya uu ku diidanaa ee xukumkeeda ay isku khilaafsanaayeen yusaawihi inuu asalkaa la siman yahay fi lcilati ciladii xukumkaas inuu kula siman yaho farcanna ciladii ay ku sugan tahay de markaa kol haday ciladii kula sugan tahay xukumkeedsiina way kula siman tahay buu odhanayaa waa nooc qiyaasan sheekhuba imaka uu u leeya waa qaybihii qiyaaska waana qiyaaskii cilo ayuu kani furuucdiisii noqonaya wadalika mil an yaquula waba isagoo yidhaaha ruux khasmi ina cilata iijaabi alqaci goyntan gacanta ruuxa la goynaya saariqa ah waajibintan la waajibiyey sababteed ama ciladeedu waa alradcu waa dadkii oo laga horjoogsado ama deer iyo wazajru zajrin can akhdi alamwaali xoolaa dadka waa xoolihii siyaanadeed weeye oo waxaan ruuxa saariqa gacantiisa loo goynayaa waa dee si xoolahaasi u badbaadaan oo loo dhowro oo ruuxu markuu ogaado gacantiisa in la goynayo dee ma xadayo wuu ka dheeraanaya markaa xoolihii ilaalinteed iyo in xoolaha bikayri xaqi lagu qaato zajrin layska rasajrinayo ama layska joojinayo ayay ciladan keentay xaddani ay tahay markaas taasiyadu waa midoo dee in ruuxii khasmiga ahaa in sariqa haddii ay taam noqoto ruuxan saariqaa gacantiisa la goynayo iskumay diidanayn ee wuxuu leeyahy ciladii waa tahay masale kalea dee meeshii taalla oo ciddani ay ku munaadaroonaysa ama khasmigii uu diidan yahay marka wuxuu odhanayaa hadalkiisiibuu dee waa kii khasmiga an yaquula waa qowlkiisiiba ay noo socdeen wahaada almacnaa macnahaasi oo macnuhu waa maxay waa alradcu wazajru oo ciladii xukumkaa hore ahayd radcigaa iyo zajrgaasi mawjuudun mid la helayo weeye fii sariqati lkafani kafanta xaditaankeeda la xado oo dee iyadiina waa wax loo baahan yahay si dadka aan dee kafantaas dadka dee ruuxaan waxba ka xishoonayni aanu u xadin bal indee in waxa weeyaan laga waxa laga ilaalinayo ka ilaalinayo ka xafidaya meesha inay yimaadaanoo macnahaas ahaa dee alradcu wazajrudan oo cilada mawjuudun ama taas waa jira waa la helayaa fii sariqati lkafani kafanta xaditaankeeda marka maxaa meesha imanaya waa tuu uga gol lahaaye fawajaba waxaa waajiba an yajiba inuu waajibo oo fiiha ay fii sariqati lkafani alqadcu goyn marka marka muxuu muhiim yahay kolley mar horena in luqada miyaa qiyaas lagu sugi karaayo oo halkii saariqa iyo nabaashka waan soo marayba oo dee khilaafkood inaan soo ogaanay marka imika halkani waxay tahay sariqadii amwaash markay dee shuruudii dhammaato ee waxaan aanu shubada ku lahayn ruuxu uu xirsi miligiisii kaba xado xadiid ay tahay dee waxaa qarsoodi loo qaadanayo xukunkan baa kaba imanayayoo dee qolooyinkan masaladan kale isku khilaafsanay taa iskumay khilaafsaneen de markaa muxuu caddaynayaa ruuxii khasmiga ahaa si uu u caddeeyo kan nabaashkaa ee qabri intuu faqday kafantii kala soo baxayna in uu isagiina dee waxa weeyaan ay tahay in gacantiisa la gooyo kan kale uu la mid yahay ayaa wuxuu leeyahay arrinku wuxuu ahaa radci iyo sajrin ayaa cilladu ay ahayd dee talabadna markaa arrintii ahayd in ruuxani wax shaygan wixii la midkaa xirsi waa uu kaba qaatay halkanna way jirtaayoo qabrigu xirsi weeye ama oo wuxuu u noqonayaa kafantii xirsigiisiibuu u noqonayaa kol haddii bal markaa taas aan helay wixii halkaa kale kuba sugnaa radcintiina ay jirto qabrigiina xirsi yahay marka kafan la eego dee waa in markaa ruuxii nabaashka ahaana gacantiisa la gooyo marka muxuu imika halkan daliishaday ciladii xukumkee maqiisu calayhiga kuba sugnayd ayuu masaladan ruuxa kale aanu kuba waafaqsanayn inay iskuba hayeen ayuu leeyahay waa laga helayaa kol haddii laga helayana xukumku waa inuu sugnaado oo markaa waa xaggii wujuud wujuudkii makatanin wathani ka labaad waa labada darbi isagoo weliba xaggii nafyiga aanu inoo gelin oo malaajaanibka qiyaas cagsi kaba dhigaya taan an yubayina inuu caddeeyo weeye kin waa mustadilika ahaa ee wax daliishanayay markaa cilat alxukmi xukumka ciladiisii fil asli ku sugnaatay asalkii maqiisu calayhiga ahaa taas horta uma bacdigeed yubayin haddana uu caddeeyo ana alfaraca faracu yusaawiihi inuu la siman yahay fi lcilati ciladii uu kula siman yahay oo wayasiidu calayhi welibana xagga cilada quwadeeda uu kala siyaadsan yahay taas oo iyadna waa mid kale waa nooc bal maalan halkii faxwal khitaabkii oo kale iyo si aan kuba soo maray ama nafyu faariqu markaa uu qadciga keenaya iyo ayay tani markaa shabahaysaa ama ay la mid noqonaysaa oo waxaa darbiga labaad yahay ee xaggan istidlaalka ku xasilaya welibana dee saan leenahay isaga abu isxaaq agtiisa istidlaalku waa qiyaaskii un buu la mid yahay oo qiyaaska iyo istidlaalka wax farqiga udhexeeya ma jiro haddii alistidlaal laydhahna waa alqiyaas uun waayo waxyaalihii la ysugu geyn jiray asalkiiyo faraca qiyaaskunba halkana la ysugu geynayaa ee wuxuu leeyahy un labadii cibaaro ayuunbaa kala dheero midna waa cibaaro kooban oo muxarada waa qiyaaska markay dee si sariixa loo adeegsanayo markan istidlaal laydhahna waa cibaaro mabsuuda ayaaba lagulaba imanayaa imika hoobay koobantee dee markay umuurahan sheegayaanna ay iska bastiyaan marka ka labaadee uu sheegay waa maxay xukum maalan ama maqiisu calayhigu dee xukumkiisii macruuf buu ahayo kan mustadiliga maantee arrinkan daliishaniyo istidlaalka iyo kan kale khasmigiisii waa waxay isla ogolaayeen marka wuxuu caddaynayaa xukumkan waxa ciladiisu ay inay ahayd noocan cilada caynkaasa oo waxaa xukumkaa keenay buu odhanayaa waa waxaa waa mid masaladii haddaba kan kale uu isagu aragti kale ka qabay ee ay isku khilaafsanaayeen ee bal faraca markaa noqonaysay waana tan istidlaalka lagu sugayo xukumkeedana asalka nas ama wax kalaa lagu sugay daliil kalaa lagu sugay asalka xukumkiisa tan uu imika istidlaalkan isagoo agtiisa sheekha qiyaasba ah barhkoodna ay yidhaahaanba waa waxaan dee qiyaasyada qaar ha soo galana qiyaasyada qaar aanay gelayno bal maalan markaa ay kaba cabiraanna dee waa nooc kale oo daliilka kala mid oo khaas oo waa marka daliil aan nas ama ijmaac aan ahayn ama qiyaas sharciga aan ahayn wax lagu sugayo istidlaal la yidhaaha ay yidhaahaanba bal sheekhu isagu taasuu ku socdaaye bal markaa wuxuu caddaynayaa cilada nafteedii ee asalkaas imaka xukumkan uu leeyahay dee keentay faracan way ku sugan tahay bal xagga marka la eego quwada halkanay kaga xoog badan tahay oo halkanay siyaada bay leedahay oo ciladii halkaa ku sugnayd mid ka xoog badan oo iyadii ah ayaa halkan ku sugan oo xagga duhuurka iyo quwada tanbaaba kala siyaadsan taasoo cadaynaya de kol hadday markaa ka siyaadsan tahay xukumkii iyadaaba kaga mudan xukumkaa hore ee asalku lahaa faracan baaba kaga mudan oo kaga awleysan sababto ciladii maanta halkan ku sugnayd ee asalkiina inoogu sugnayd halkanna inoogu sugani xagga duhuurka iyo quwada halkan baabay dee iyada dheeraad ay ku leedahay iyo ziyaado marka maxay imaatay mil an yaquula wadalika mil an yaquula isagoo yilaa weeye ina alkafaarata kafaaradu inamaa wajabat way waajibtay fi lkhada'i waa qatligii khada'a ahaa oo dilku marka uu khada yahay qur-aankay ku sugan tahay waman yaqtul mumina dee taas dee taas aayadii adigu khada ruux mumina ninka ku dila bal markaa in khada'i waxay ugu waajibtay waa bilqatl xaraam dil xaraama oo walow ruuxani aan markaa ismi jirinne khada buu u dire laakiin haddaan dilku sidiisii dayne xaq muu ahayne waa dil xaaraama ee ruuxan baa ismigii laga riday weeye marka qatligan xaaraamtaa ayaa keenay kafaaradan wahada almacnaa macnahan macnuhu waa maxay na waa alqatlu xaraam in meesha qatli xaraami dhacay yuujadu waa la helayaa fi lcamdi dilkii camdigaha waa laga helayaa welibana de qatliga xaraamta waa halkaasoo waa iskaga mide wayaziidu waanu ziyaadayaayo markaa dilkan camdiga ihi calayhi cala alkhada'i khada'i wuxuu la dheeryahay bilithmi weliba kani waa ruuxan dambaabsan ee waciidka weyne u soo arooray oo e waxa weeyaan taasoo ismigii buu la dheeryahay fa huwa markaa dilkan camdigiihi biiijaabi lkafaarati kafaaro waajibinteeda uu waajibiyo awlaa isaga ayaa ku mudan oo kakale kagaba mudan qatligii khadaha sidaa daraaddeed kafaara way sugnaanaysaa oo dilkii markaa camdiga ahna kafaaradu way imanaysaa imika maxay tahay dee bal maalan dilkan khadaha inay kafaara ka timaado naskii qur-aanka weeye ruuxa dee beeniyaana waaba gaaloobaya wax ta'wiilana ma laho oo dee waxa weeyaan ruuxii mumin khada ku dilayo man qatala mumina khadan fataxru raqaba bal markaa in waa kafaaradii way ka laazimaysaa qur-aankiina ilaahay wuxuu dee caddeeyey dilkan kafaarada keenaya inuu dilkaa khadaa yahay ka kale waxa u yimiba waciid oo dee waxa weeye ruuxa mumin diraya isagoo u bareeraya jazihiisu inuu jahanaba yahay uu ku waarayo ilaahayna uba cadhooday taas baa uba timi ee laakiin kafaara umay iman aimada markaan eegnana bal shaaficiyadoo kale haddaan eegno dilka camdigaa ee cudwaanka ah ee qisaasta keena bal dee waatanoo waa la cafin karaayo diyaa la qaadan karaaye waxay leeyihiin isagana kafaaradu way ka imanaysaa waxaa halkan u nadiir noqonaya dhaartii oo kale dhaartii beenta ahayd alyamiin alkhamuus oo kale dee waxaabay maalan markaa qoloyn odhanayaan iyadna kafaaradii way leedahay kafaaradii way leedahay walow dee nooca imaka kafaarada u timi nooca aanay ahaynba iyo mid nooca aanay ahaynba hadda bal markaa muxuu leeyahay iyagoo isla ogol labadan khasmi kan daliishanaya istidlaalka iyo kan kale in dilka khada'i inuu kafaaro keeno ciladiina ay ahayd qatligan dhacay daraaddeeda ruuxan dee inay waxa weeyaan qatligiisuma banaanayn walow ruuxan aanu ku dambaabsanayne dhacay daraaddeed baa kafaaradii keentay ciladu ay tahay ayaa markaa kii mustadilka halkan istidlaalkan adeegsanayay ee xukum inuu kaba qaato u adeegsanayay ayaa muxuu odhanayaa dee cilada nafteedii qatligii camdigaana way ku sugan tahay bal arrin kaleana jirto kaasi ruux dembi uu yimi muu ahayne halkan dembibaaba la socda oo iyadoo qatligan imaka waxa weeye in xaraamta ee dhacay ka hore wuxuu la dheeraa waa xaggan ismigan xasilaya oo kale dee markaa kol haddii taas ciladii ay meesha jirto weliba halkan ciladii duhuurkeedii iyo quwadeedii ay ka siyaadsan tahay saa qatligaa khadaa dil kafaaradu ay gaba imanayso ayaa qatligan markaa camdigaana ay kafaaradii ugaba imanaysaa kababa kaba mudan inay kafaaradu kaba timaado bal taasna waa nooc istidlaal weeyo sheekhu markaa muxuu yidhi fahaada kan waa kan marka ciladii xukumku asalku ama asalkan xukumkan uu leeyahay ciladiisa la caddeeyo lana caddaynaya faracan inuu ama la simantay ama uu kala siyaadsan tahay oo uu markaas la caddeeyo ee habkaa la daliishanayo xukmu xukumkiisu xukmu qiyaasi qiyaaska xukumkiisii weeye fii jamiici axkaami axkaamtii uu lahaa aynu soo maray dhammaanteedoo macnaa waxa weya kani waa qiyaasun bal noocu noqonayaana waa qiyaaskii cilo ayuu furuucdiisii iyo waxyaalihii ka ratimayay kaba mid yahay waayo ciladan la sheegayo ayaana tacdiyadiina keenaysa waa tan ciladii la cadaynayo xukumku lahaa markaa qiyaaskii cilo ayuu qeybihiisii noqonaya sheekhu wuxuu hi markaa raximah اllahu tacaala wafaraqa way kala qaadeenoo asxaabu abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisu bayna alqiyaasi qiyaaskiiyo wa bayna alistidlaali istidlaalka way kala qaadeen kolley iyagoo un mahayde qolooyin kaloo kala qaadayna way jiraan bal xataa saaxib ulqawaadic oo in badan sheekha tabac u ahaa waxyaalo ama waxyaalo ay wadaagsanayeen oo kale wuxuu kaba dhigaa istidlaalka iyo qiyaamao qiyaas ahayd oo istidlaalku gaariyo weliba tarjamo dheerna marka dambe u dhigtaa walow taa uu horreysiiye marka hore qiyaaska bilowadiisa masalada kusoo sheego laakiin ka hadalka arinkan waa dheereeya labaataniyo safxa in ka badan baabu markaa kitaabkiisa ay qaataa khaasatan dabcada muxaqaqa bal markaa waxa ay tahay waxaanu kaba dhigaa uun wixii dee bal xaqa soocaya ee baatilkii ka soocaya lagu muujinayo inuu istidlaalku yahay waabu dee tacaariifta uu laba yimaado kaba mida laakiin tacriifkay inta badan u yar badan yihiin waana shawkani iyo qolooyin kaleba ay kuba tacriifiyaan waa kaa horeen sheegay oo ah waa daliil oo la oogo aan nasna ahayn ijmaacna ahayn qiyaas sharciga markaa qiyaaska qaybo way soo gelayaan istisxaabka iyo istixsaanka iyo masaalix almursal iyo umuuro caynkaasina way soo gelayaan waxaa soo gelaya nafy alfaariq marka la leeyahay sida imaka tan oo kale halkan iyo halkan wax farqiga udhexeeya ma jirto oo wax aan ku kala farqin karnaa ma jirto oo kale nafy alfaariq ama ay barkood alqiyaas fii macna alasli ayaa istidlaalkan soo gelaya haddaba wuxuu leeyahay asxaabu abi xaniifa qiyaaska iyo istidlaalka way kala qaadeen oo dee bal maalan qiyaaskii isagu faqalu waxay yidhaaheen alkafaaratumarka istixsaanka iyagoo soo gelaya istidlaalka agtooda alkafaaratu kafaarada laa yajuusu ma banaana ihbaatuha in la sugo bilqiyaas oo waxyaalaha dee taqdiir kale qadarkani wuxuu markaa u keenay macnahan iyo xukumkan u faa-iiday ama dee arrintan u keenaya iyo xikmadda ku sugan waxaan ogaan karna maha waa san hore usoo maray hadalkaas marka waxyaalahan muqadaraadka ah ama taqdiir kale kafaaradaadkii oo kale qiyaas kuma sugayne nas baan ku sugaynaa bay yidhaaheen laa yajuus wayajuusu waxaana bannaan baana yidhaaheen ihbaatuha bilistidlaal waa sida mafhuum muwaafaqo oo kale iyo wax lamida inaan istidlaal waayo ina qiyaaskii iyo istidlaalkii bay kala farqinayaan sheekha agtiisana abuqaasim abu isxaaqna waa isku mid baan yidhi walow dee aymo kaleo xataa shaaficiyaba ay kaba mid yihiin ay kala qaadaan oy laba ka kala dhigaan haddaba wuxuu leeyahay ay yidhaaheen laakiin istidlaal aan qiyaas ahayn kafaaro waan ku sugi karnaa markaasaa deete waa kan mihaal buu soo qaaday uu leeyahy way dee halkan isburinayaan oo kale hadalkoodu wadakaruu waanay sheegeenoo fii ijaabi lkafaarati kafaaro waajibitaankeed bilakli akli lagu waajibiye maalin rabadaan wax la cunay oo soomkiisaa lagu buriyey ana alkafaarata kafaaradu tajibu way waajibaysaa bilimi sawi limi imigan ah dee ruuxu soomkiisii inuu buriyey oo dee isagoo u bareedayba buriyey taas oo halkaa dembi ugaba yimi ayay kafaaradani ka dhalanaysaa wamahamu lkli imigan xagga akligiiyo cunidda kaba imanaya ka ma'hami ljimaaci waa ismigii jimaaca oo kale ayuu laba mid yahay warubbamaa qaaluu waxaa dhici kartaba inay yidhaahaana huwa acdamu akligaaba kasii weyno wuxuu uga wen yahay jimaaca ruuxu hadduu doono sanado badan yaya iyo weligiibaabu ka adkaysan karaa laakiin akligu waa waxaan had iyo goor loo baahan yahay in laga adkaysanahayn oo had iyo goor markaa dhici karta in soomkii laguba buriyo ama ruuxu kuba dhaco taasba ay weeyaanoo xaggan badnidaa weeye isagaaba kaba sii weyn fa huwa markaa iyadoo soomkii akli lagu jabiyo hooba xaggaa dee ismigaasi waa kaa ismiga xaggaa kaba imanaya ayaa awlaa kaga mudan oo xaggii jimaaci bilkafaarati kafaaro kagaba mudan bal isagoo sheekhu hadalkiisii inoo dambeeyo waxay tahay masalo kale ayuu sheekhu halkan inoo soo dhigtay oo ah soomka haddii uu ruuxu buriyo dee soomkiisii iska jebiyo iyada jimaac hadduu ku jebiyo dee xadiidkii baynu haynaa sariixa ahaayee halkan kuba cadaayo kafaara way ka imanaysaa kafaaradaa weyn waana madhabuu isku waafaqsan yihiinba taasoo iyada naskii gaarkaabaa kuba yimi waxaa meesha yimi haddana haddii uu ruuxu wax cuno ama wax cabo isagoo dee xusuusan soomkiisii uu soomkiisii sidaa ku jabiyo horta dee waa ruux aathima sida kaasiba aathim u yahay oo ismigu wuxuu kaba yiminay mid kastaaba asalkiisa hore haddaan soom jirin akliga iyo jamaacu xalaal bay ahaayeenba haweenadiisiya laakiin ismigu wuxuu kaba imanayaa dee soomkan la buriyey baa dembigu kaba imanaya ismigii waa jiraan haddii bal maalan ruuxii dee qadihiina waa lagu yeelanayaa arrinkuse waxa weeye ruuxa isagu aakilka ama shaaribkaee soomkiisiisaa ku jebiyey kafaaro miyaa lagu leeyay mise laguma laha dee halkan samaalikiya iyo xanafiye iyo waxay ka dhigayaan kafaaradu in isagana ay lagu leeyo kafaaradaa weyne dee meesha cidqu raqaba haddii kale laba bilood in la soomo haddii kalena lixdan miskiin cunto la siiyo inay isaga korkiisa toy ku laasimayso shaaficiyada agtooduna dee kale xanaabiladna way ku waafaqsan yihiine meye kafaaradu jimaacun bay ku kooban tahay halkan towbad ruuxii waa dee isagii in la faraya towbadna waajib bay ku tahay qadihina waa lagu leeyay laakiin kafaaro kaloo laasimaysaa ma jirto ay dhaw culimada qaar baa waxaa la yidhahaa markay yidhaaha kaba cabira maanta labada marka laeega bal shaafici iyo abu xaniifa oo kale aan eegno abu xaniifa qowlkiisu wuxuu ahaa laguma sugo kafaarada qiyaas laguma sugo taas baa qowlkiisu ahaa shaaficina sayn soo maray dee qiyaaskii kafaaradiina waa lagu sugaya khaasatan ziyaadadeediiyo waxyaalo sidaasa weeyaan oo waatii aynu soo marnay axkaamtii waa ku wada sugnaanaysaa dee kitaabkeennaba aan kuba soo maray markii halkan laba yimina ama masaladani ay timina abu xaniifa wuxuu sugayaa dee kafaaradii waa sugayaa akligiibuu ku sugayaa shaaficina oo isaga hadda qowlkiisu ahaa qiyaas kafaarada laguma sugo ayuu halkan sugay shaaficina isagoo qowlkiisu ahaa qiyaas waa lagu sugi karaa ayaanu halkan sugin oo kale way barhkood yidhaaheen malaa dee waxaabay ku kala haboonaayeen shaaficina inuu qowl ka leeyahay abu xaniifana qowl ka leeyahay oo ay meesha ay isweydaartaan oo dee kan isagu lahaa qiyaas baa lagu sugi karaana uu halkan qiyaaskii deyne waa lagu sugi karaaye baa kaalehe uu aan ku koobin jimaaci kan isagu lahaa qiyaas kafaara laguma sugi karana inuu dee jimaacin kuma koobo oonu bal markaas sii waasicina labadiina arrintoodi way kala duwantay kollayda maakhid kala duwan daraaddeed ay eegeen ayuubaanay meeshii uga kala baydheen laakiin waxay barhkood baa idhaa dee midkood marka kale qowlkiisa ayuu halkan marka la eega asalkiisii iyo marka la eega madaarigtiisii uu adeegsanayay umuurahan uu adeegsanayay kagaba mudnaa ama kaga awleysnaa taas iyada waa mid bal markaa sheekhu wuxuu leeyahay iyagu waxay leeyihiin noocan istidlaal bay kaba dhigeen oo kol haddii dee in jimaaciya dhici karta naadirnimo u dhaco kolkol in badan laga adkaysan karaa xukunkaa uu keenay waxaan had iyo goor aan laga adkaysan karin dadkiina kuba badan ee dee xaggii bal maalan taas inuu kafaaradii keeno isagaaba kaga awleysan oo kaga mudanba markaa kafaaro ayuu keenaya gees kalena asalkoodii ahaa qiyaas laguma sugayo kafaaro kana istidlaal ay kaba dhigeen ayuu sheekhu markaa uu leeyahay noocana waa qiyaasun wax kale maaha istidlaalkana waa qiyaasun saa daraaddeed dee hadalkan ay leeyihiin in kala farqintan ayaan dee wuxuu leeyahay dee ay imika arinkoodan iyo faracoodan ay kuba khilaafeen oo iyaga tibaabay kuba khilaafeenoo waa kuwan iyagii halkan sugay iyagoo markaa lahaa halkaa waxba kuma sugayno bal maala markaa horta arinku sheegaya taas weeye wadaka matham lakri ka matham jimaac warubama qaalu huwa acdamu xagga acdamnimaduna waa taan soo sheegayo dee in jimaacii muddo dheer laga adkeysan kara kan laakiin waxaan hadiyo goor u baahan yahay ruuxuu ku dhici kare haddii la yidhaha soomba la buriyeyna waxyaalaha inta badan lagu burinayo ama uu ku burayaba taa ah taas bay tahay oo fawa bikafaarati awlaa isagaa kaga mudan kafaarada wahada macnaa tafriqadoodan iyo qowlkooda ay ta leeyihiin waa istidlaal taa kalena waa dee qiyaasna wax kuma sugayno sahwun can macna lqiyaasi waa sahwin ay ka sahwiyeen qiyaaska macnihiisii iyo xaqiiqadiisii wadalika kaasna oo waxa weeyaan dee qiyaasun bay laba yimaadeen halkana waa qiyaasun bay adeegsadeen markan ay leeyihin maye waa istidlaal iyo waa macnihii qiyaas lahaa halkan aan kaba helayno ay kaba saawiyeen bay noqonaysaa wadalika kaasna waxa weeye annahum iyagu xamalu way xambaareen alakla agli akligii xambaarku dee way haleeshiiyeen weeye akligii ayay calaljimaaci dee nasku in jimaac bu ku yimi ay haleeshiiyeen maxay ku haleeshiiyeenna waa litasaawihimaa akliga iyo jimaacu simankooda ay ku siman yihiin fi lcilati ciladii allatii ciladaasoo tajibu biha lkafaara waa xagga ismiga oo ruuxana dee isagoo sooman ayuu waxan kuba dhacay waa ku dambaabay oo dee dembi halkaa uga kanna waa ismigii waa jira uun marka waxay ku siman waxay ugu haleeshiiyeen akligii jimaaca waxay ahaydba waa litasaawihimaa simanka akligii jimaaca ay u siman yihiin ay ku siman yihiin fi lcilati ciladii allatii ciladaasoo tajibu biha alkafaaratu kafaarada ay kuba waajibaysay kafaarada keenaysay wahada xaqiiqatu lqiyaas dee tani maaha istidlaal waa qiyaaskii uun marka qiyaaskii istidlaalkuna waa isku mid marka ujeedadiisu waxa weeye inay yidhaahaan qiyaasba kuma sugayna kafaaro haddana imaka ay ta noocan istidlaalka iyagoo laba yimo qiyaasuuna suuradana ay sida ilxaaqu u dhacay ay tan un tahay ay dhahaan haddana kani qiyaas maahe waa istidlaal waa saawun can macna qiyaas bal adigu waxa weeye kolley xaasilka labada arimood ciladii xukumka asalku lahaa haddii faraci laga helayo ododebel maalan ay la siman tahayna waa noocna aada u shabahayaba dee mafhuumkii muwaafaqee musaawiga ahaa ama ay iyadu ziyaadadaba leedahay balow markaa xukumkii halkaa lagaba qaato istidlaal bay noqonaysaa waana dee iyadoo xukumkii laguba sugay noocaa daliilka ah ama noocaa istidlaal ahaaneed dee waxaana laakiin sheekhu leeyahay waa qiyaaskii qiyaasul cillo aynu soo maray ayuunbay furuucdiisii tani kaba mid tahay qaybihiisii iyo wixiisuu hoosgeliya kaba mid tahay oo istidlaalku markaa waa qiyaasun waa isaga agtiisa sheekha wa minha waxaa kaba mida anwaacdii waana wuxuu yihi فإنه يتفرع على ما ذكرنا من أقسام القياس وهو على أضرب وهو استدلالك على أضربنا الاستدلال دريش لا دريشado بالتقسيم قيبين بل قيبه ka suurtagalka noqon lahaa ama qaybihiisii oo dhan oo inta la wada sheegay marka ama la wada buriyey oo la leeyahay mee taas ma noqonayso ama wuxuun lagaba soo reebay waa taqsiimkii kolleyna markay cilada soo saarayaan oo kale noocbaa jira ama masaarigta cilada asabr wataqsiim ay yidhaahaan awsaaftii shayga uu lahaa ee la odhan kari lahaa waa ciladii xukunkan baa laysu wada keenaya markaasaa wixii ciliye aan u suuban ayaa dariiqan taqsiimka lagu saaraya ilaa ay hadhow wixii lalahaa waa ciladii xukunkaas oo bal taasna asabr wa taqsiimo masaarigta cilada ayuu kaba mid yahay haddaba waana nooca istiqruhuna uu kaba yimaado ama taam ha noqdo ama dee yaanu taam noqoni oo kolna qadci ha ahaado marna dani ha faa'iideeyeen imaka tan muxuu leeyahay isagaa inoo tacriifinaya axaduhum wa dalika darbani noocan taqsiimkan la daliishanaya waa laba qaybood kolleyna waa umuuro aada u muhimo oo dee istidlaalaadkii culimada kolkol majaalistii nadarka iyo meelahaasna waa umuurihii dee in badan markay masaa'il iskuba haystaan ay u daliishan jireen ama ay isku xujaysan jireen bay noqon waana taa aan sheegnayba dee noocan daliilkii inta badan sheekhu marka ay culimmadu qiyaaska iyo ay dhammeeyaan baabi soo celi ay keenaan oo ay kaba dhigaan aakhir aladilo markay ijmaacii iyo qiyaaskii iyo nooskii kitaabkii iyo sunnihii ay dhammeeyaan dabadeed ayay istidlaalka ay kaba hadlaan iyagoo dee kaba dhigaya wax ka caamsan qiyaaskii inuu yahay sharciga ahaa surooyinkii qiyaaska barhkood haba yimaadeen oo isagii qaybtiisa hakaba noqdeen laakiin waa ka caamsan yahay istidlaalka waxa ay leeyihiin oo markaa uu noqonayo waa daliil aan intaa hore midna aan ahayn oo meeshii la daliishanayo la doonayo xukum inuu ku sugo ana duruqda iyadu faa'iideynaysa axkaamta faa'iideynaysa kaba mida haddaba muxuu leeyahay waaba imika laba qaybo taqsiimkani waan arki doonaa markaasaan hagaag u suuraysan doonaa axaduhumaa midkood an yadkura inuu sheego weeye waa kii mustadiliga ahde wax daliishanayay istidlaalka laba imanayay jamiica aqsaami alxukmi xukumku qaybaha uu leeyahay oo dhan inuu wada sheego oo markaa fa yubdila uu buriyo jamiicaha dhammaanteed uu wada buriyo muxuu taa u yeelayaa liyabdula si uu u buro alxukmu xukumkan ah ruuxan kale khasmiga madhabtiisa macnaha waxa weeyaan waxbaa laysku hayaa oo ruuxani wuxuu qabaa inuu xukumkaas uu ka dhalanayo waxan ama xukumkaa uu leeyahay kan maanta istidlaalka laba imanayaana isagu ma qabo taasoo xukumkaa waa anfiyaya marka muxuu samaynayaa si uu xukumkaa u anfiyo ama xukumkan uu ruuxani sheeganaya khasmigiisa meesha ugaba saaro xukumku bal qaybihii iyo suurooyinku ku iman lahaa buu wada sheegayaa surooyinkiibuu mid mid meesha uga saaraya uu leeyahy tanna ma noqon karo tan ma noqon karo tan ma noqon karo marka hadduu wixii oo dhanba meeshii ka wada saaro maxay markaa soo baxaysa inay suurooyinkii waxan ay ka iman lahaayeen waa ka wada buriye xukumkii ruuxa khasmigaa madhabtiisa ahaa ee uu lahaa masalada xukumkeedu kan weeye ayaa meeshii kaba baxaya oo markaa wuxuu ku gaadhayaa taas awsaaftan ama aqsaamtan xukumku lahaayuu wada keenay dhammaantoodna uu yidhi meye xukumkan qasmigana waxana dee keenayo ma noqon karo kana ma noqon karo kana ma noqon karo wuxuu ku gaadhayaa inuu yidhaaho markaa dee si aad sheegaysa xukumkaasi markaa ma jiro taasi waa midoo waata hore mithaalka u dhigteeg ka qowlinaa qowlkeeniiba weeye fil iilaahi xaggan iilaha inahu iiluhu laa yuujibu ma waajibinayo wuquuca alaaqi dalaaqa dhicitaankii binqidaai muddati muddada dhammaadkeed ilaa waxaan filaya dee inagama qarsoono nin daalibcilmiga kama qarsoona qur-aankana waa ka ilaahay subxaana watacaala suurat baqara liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusa arbacati ashhur waa dumarkooda kaba dhaaranaya inaanay u tegin dee balcnaa waa muddo waxaa ah afar bilood baa la siinayaayoo dee ay meeshii afartaa bilood baa loo qabanayaa afartaa bilood dee kolley dabadeed waa ama inuu haweenaydii furo ama wixii uu kaba laabmo kolley dee waa qaduhu wixii uu eegayey marka dambena dee qaadibaabay arintii noqonaysaa haddii dee dacwadaasi ay timaado haddaba dhimayd iyada hadalkama taagna naskii qur-aanka weeye tarabuska afarta bilood ee meesha culimada khilaafkooda muxuu yahay bal afartii bilood hadday dhammaadaan afartii bilood baa dhammaaday isagoon intii kaba noqonoo xaaladu ay sii uun tahay maxaa ka dhalanaya miyay saasay markaa afartaa bilood dhammaadaan ayuunbaabay dee muddadaa dhammaatay ay ku furmaysaa haweeneydii oo way kaba furmaysaa mise muddadu markay dhammaato dee waxa weeyaan meeshii waa lagu ilsaaminayaa wax hadduu yeeli waayona bal markaa qaadi haba tawaliyo inuu kaba furo oo dee tan kaba noqon waaye laakiin dalaaq ma dhacayo oo muddada dhammaadkeeda uun kuma dhacayo bal taasba weeye bal markaa labadii khasmi buu inoo soo dhigayaa mid isagu leh markay muddadu dhammaato dalaaq baa imanaya oo bimujaradi mudiyi lmudda ayaa dalaaq imanaya midna wuxuu leeyahay may eh dee taasi waa arrin kale oo muddadan dhammaatay un afartan bilood ee dhammaaday un dalaaq kuma dhacayo unoo dalaaqu wax si dee toosa un isaga dhacaya ma aha isagu sheekhuna dee wuxuu qabaa qaybtan kale waana kaa bal haddaba ka istidlaalka la imanayaana waa kan le muddadu markay dhammaato dalaaqi ma dhacayo taasle kii kale ayaanu u xujaysanaya istidlaalkan taqsiimkan baanu u xujaysanaya taqsiimka suu dhacaya waaba kanin oo markaa muxuu odhanaya kaqolna fi lilah ma waajibinayo iiluhu inahu iiluhu laa yuujibu ma waajibin